ujeedadeedu wax kale maaha baryahan dacaayado fara badan iyo warar uu gudoomiyaha xisbiga injineer fayscal waraabe uu saxaafadda kala hadlayay oo uu dadka u sheegayay in xisbiga ucud tartan geli doono doorasho geli doono dadka la qiimeynayo hadalladaasoo hadallo aan u arko aanu xisbigu ka tashan xisbigu gudda filin buu leeyahay guddoomiyuhuna inuu awoodihiisa guddoomiyenimo inuu ka ekaadaa wanaagsan xisbiga ucud in khalkhal la geliya maaha iyadoo doorasho la galay oo kalfadhi la galay dee in doorasho kale la yidhahdo doorasho kalea la abuurayaa oo tartan baa loo gelaya dadka khalkhal la geliyo waa wax aan sharciga meel kaga oolin guddoomiyuhu awoodihiisa inuu ku ekaado ayaa wanaagsan dadkana aanu khalkhal gelin waay jamaal guddoomiyuhu wuxuu sheegay in dib laysu qiimeynayo laisweydiinayo xisbiga iyo hogaamintiisa iyo sida ugu diyaargaroobayo doorashooyinka soo socda somalilan ka dhacaya isqiimeyntaasi maxaa ku jaban idinku aa uga boodisanta dee qiimeyntu inaad ro wanaagsanta in isaga la qiimeeyey laftirkiisa ayaa ugu horeeya oo guddoomiyihii xisbiga weeyaan xisbiga dhissaabaheed xisbigana meel uu ka dhisan yahay ma jirto xisbigana isaga baa dabar ku ah oo carqaladaynaya marka horta qiimeyntu marka ugu horreysa isaga ka bilaamaysaaba annagu musharaxiintii baa nahay oo waana la doortay waana la soo qiimeeyey isagaa mar hore yidhi musharaxiintayda caalamkaa qiimeeyey soo maad fahmi golihii dhexna uuna qiimeeyo waana la doortay aadar qiimeynta dambe anugu aan ka hadlayno garamayno waxaan u arkaynaa khalkhalgelin xisbiga lagu wada iyo fara shisheeye oo xisbiga ku jira gudoomiye mar aan wareysanay wuxuu sheegay wuxuu ihi muddo shan iyo toban sanaaban ku tabcay xisbigan oo qofna wixii uu ku tabcay gacantiisa kuma dumiyo wuxuu kaga jawaabayay eedeyn oo aad hore ugu jeediyey ku-xigeenkii musharaxaagu es casle haddaanu imaado su-aasha markaad leedahay faragelin maxaad uga jeeda waxaan uga jeedaa guddoomiyuhu waa kii saxaafadda ka hadlay waa kii yidhi laba hadal oo deelqaafka ku hadlay waa kii yidhi musharaxiinta xisbigayga haddii aanan doonin qaar kala loo codaynaya odhanaya u codeeya dee waa deelqaaf taasi manay burburinhay guddoomiyuhu waa kii yidhi madaxweynuhu waa nelson mandela hadduu nelson mandela yahayna ciddu inagaga tago dhisaynaa oo xisbiga kulmiye dee guddoomiyuhu xisbiga kulmiyu dhisaya annagana ma dhisayo waxaan u aragnaa guddoomiyuhu lugta nahayo xisbigii aan ka socon kari laanahay muddo saddex afar sannadood aan ka xishoonaynay oo aan sugaynay inuu guddoomiyuhu guddoomiye noqdo xisbigii dhiso xisbiga annaga la dhisi lahayn mar wal oo guddoomiyaha su-aal la weydiiyey oo lagu yidhaahdo xisbiga maxaa nimankan aad ugu hortaagan tahayna wuxuu yidhaha xilligoodii lama gaadhin isagiina dhisi maayo annagiina nooma ogola jamaal waxaa iscasilay ku-xigeenkii musharaxaaga cabdirashiid xasan mataan taas sidaad aragtaadu cabdirashiid xasan mataan waa saaxiibkay waa nin qiimo leh waa nin aan ku soo wada tacabnay waa nin wax badan soo gashaday xisbiga u cud cabdirashiid in lagala masuuga maaha wixii u gashaday xisbigan waan jeclaa saaxiibkay inuu la joogo laakiin wixii kuleelka ka keenay ayuun baa jira laftirkiisa keligiina maaha dad horaa ka horreeyey kumaan taageersan igalama tashan aniga cabdirashiid ilaa haddana warqadii resignationka ama risaalada anigu imu keenin laakiin waxaan leeyahay gar buu lahaa waxaan ka hadlayey ku kulli leeyey inuu tallaabadaa qaado anugu uma arko inay sax ahayd sababtaa xisbigan baan xoogi ummad baan hankoodii aan doonayna aanan meel inaan dalka madaxweyneyaal ka noqonaan la doonaya adkays baana looga baahan yahay jamaal waa la ogaayo xisbigoodu khilaaf sidanoo kale u bilowday baa burburiyey maanta saaxaddii uu ka baxay siyaasadda ucid jidkay cagta ku haysa dadka qaar baa aaminsan inay tahay jidkii udub ay martay khilaafkiinana warbaahinta in badanba kusoo noqnoqday mustaqbalka ucid haynkadu aragta wallaahi anigu mustaqbalka ucud dee horta ucud u burburmaysa shaksi qur ah berigii hore udub qaladka la sameeyey ayaa ahaa shaksi qura uu burburay oo weliba dabada laga soo waday laftirkiisa berigaana raggii dabada ka waday ayuunbaa kana dabada ka wada oo doonaya dalka inaana dimuqraadiyeed ka dhicin waxaana ilaahay baa qoray annaga ilaahay hadduu noo qoray waanu helaynaa